weli waxaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan waqooyiga soomaaliya ka taagan abaar xoogan oo saameyn adag ku yeelatay dadka iyo duunyada xoolo badan ayaa lasoo warinayaa inay ku le-deen abaarta ka jirta deegaanada ku yaala gobolada waqooyi ee soomaaliya si gaar ah kuwa dhaca xeebta ee uu ugu horeeyo gobolka owdal qaar ka mid ah dadka ay saameysay abaarta ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda iyagoo sheegay in iminkay halis qarka u saaran tahay inay dadku biyola-aan u dhintaan haha walaal aragay ka hadheen waaytaal waxay u hadheen labada amaahina maalin walba labaatan neef baan ka imaadaa way abaartu saa u saamaysay ugu itaal u hadhay xitaa biyaha dameeraan ugu rarnaan ugu geynaa halkay ku hadhaan waxaan u malaynayaa inay afartan neef noqonayso lugaya agteeda xawa warbaan ahay saaka meel halkaasoo dhexdaan ka soo guuray biyo baad midna ma hayo halkii aan kusoo dhacayna bila biyaan ka taaganahay imika waan oomanahay ubadkaa jaqiiqda hayaan sitaa dumarkaa lalamaane bilaa nafaqadana waan wataa bilaa dhiigba iiga hadheen waa kuwaa taagan waxaan ku qulaamiya midna ma hayo biyola-aan baa igaga daran xoolo way naga wada hadheen labada laga maarsamayni waa biyihii iyo raashinka weeyaan waa kaa caafimaadna ma hayaan halkan imika cisho dhawayta gabadh baa ku umushay way dhiigbaxdo horba dhiig joojinoo laga waayo waa caafimaad male meeshu waxba ma yaalaan waa qaxarka baawurkaa dalbatay argeysa ka dalbatid argeysa kaagama sokeeyaanba jabuuti dee baawurku intuu soo socdaba way dhiigbaxaysaa inta ku dhimatay iyo inta la qaaday la ambalaaseeyey laba isleeg weeyaan tirada baktiday adhigayaga aniga xoolaha aduu reeraayaga halkan degan marka nin walba wixiisi saddex meelood laga dhigo laba meelood saasay u baktida taa waabka hoos fadhida de waa kuwa iyagoo nool nool waababka hoos fadhiya baadna ma hayaan biyana ma hayaan dadkii baaba imika xoolihii daba socda abaartan ayaa kusoo aadaysa iyadoo xilli roobaadkii lasoo dhaafay eeguga uusan ka di'in qaybo ka mid ah dalka soomaaliya taas oo sababtay in xoolo badan ay la-daan kadib markii ay waayeen dhirtii iyo daaqii ay daaqi jireen